Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir ayaa dhagax dhigay dhismaha mashruuca wadada laamiyiraha Zoobe ee degmada Wadajir oo ay ka muuqato burbur xooggan. Dhismaha wadadan oo ay baahi weyn u qabeen bulshada caasimadda, islamarkaana ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, ayaa isku socodkeeda waxa ay bulshadu ku qabeen dhibaato xooggan. Sidoo kalena gaadiidka ayaa caqabad kala kulmayay burbur ka baahsan ee ka muuqda wadadan iyo dayactir la'aanta awgeeda. Guddoomiyaha degmada Wadajir Cabdiraxmaan Maxamed Cali ayaa ka warbixiyey dhismaha wadada laamiyiraha Zoobe.
salaan kadib waxaa farxad inoo ah inuu guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo degmada u yimaado inuu dhagax dhigo wadada laamiga yaraha soobe ee ah boqol iyo kun iyo laba boqol oo mitir isagoo kormeer ku sameeya xarunta degmada wadajir shaqooyinka ka socdo madana guddoomiye soo dhowow wadadan in la dhiso waxaa abaabulay dadka heer wadajir gaar ahaan waaxda jenaraal daa'uud dadka degan haddii ahaa lahaayeen ganacsato odayaal qeybaha kala duwan ee bulshada waxay iska aruuriyeen lacago ay ayagu isu saareen waxay wadaan weli abaabulka dhammaystirka lacagahaas waxay ku faraxsan yihiin kaagana mahad celinayaan wakhtigaaga qiimaha badan aad u soo horta adigoo shaqooyin aad u muhiimsan ka soo tegey farxadda awgeed hadal badan oon sheego ma hayo waxaan ku leehay guddoomiye soo dhowow ku soo dhowdhow heer wadajir gacmo furan kugu soo dhowaynayo ku soo dhowaaw inaad noo dhagax dhigto waddada laamiyaraha soobe aad iyo aad aad u mahadsan tahay wakhtigoo kulul awgiis waa soo koobaya hadalka mudane guddoomiye soo dhowow guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa ballan qaaday in ay ka go'an tahay dib u dhiska caasimadda iyo bilic soo celinteeda waddadan marka ay dhammaato oo aan furi doonno waxaan ilaahay ka rajaynaa inaanay dheerayn waayo waxaan ku kalsoonahay abaabulkii iyo awooddii aad ku bilowdeen inaad ku dhammayn doontaan waan jeclaa inaan khudbad dheer idiin jeediyo idinla sheekaysto laakiin cadceedda oo aad u kulul darteed waxaan soo gaabinayaa hadalkayga waxaan idin leeyahay waddada waa noo furan tahay dhismaheedii waa noo bilowday waxaan sugaynaa dhammaadkeeda oo aannu ku xarig jari doonno meeshay ka bilaabataa laga xarig jiraa waxaan rabaa inaan ka xarig jiro meeshay ku dhamaato marka aad iyo aadaan idiin salaamayaa waa kulayl waxay ii tahay farxad hoggaanka aad haysataanna gacanta ku qabsada waad ujeeddaan sida quruxda badan uu u hagaajiyey waxa la qaban karo rag tashaday cer waa toli karaa taa ka labadeedaa la yidhi marka haddaad tashataan reer wada jiro wax intaa ka badanaa qaban kartaan waxaa marka jeclahay waddo kasta oo ama yar ama weyn in aad iska hagaajisaan nadaafadda inaad ku dadaashaan